dagaalo beeleed ayaa ka sii socda deegaanka lagu magacaabo geeda barkana oo ku yaala duleedka magaalada jowhar dagaaladan oo ka dhashay muran dhulka ah ayaa ay ku dhinteen in ka badan toban qof sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolku ibraahim xasan daandure ee ahadka telefoonka ee jowhar waxa uu kula xidhiiray gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe cabdi jiino waxaana ugu horreyn uu weydiiyey wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan dagaaladaasi duleedka magaalada jowhar dagaalo ku dhex mareen laba beeloo walaalo ah deegaan ah ood wadaaga ayaa maalmahan dagaalka dhex ognaa oognaa dagaalkaasoo aan maxaan idhahdaa maamulka gobolka iyo shacabka gobolku hadda ka hor isku shuqliyeen inay daaweeyaan muddo badan ka qaatay bilo ah runtii aakhirkiina meel isugu keenay heshiisyana u kala saxiixay ayaa haddana waxaad moodaa inuu maxaan idhahdaa ay soo beelihii aynan heshiiskii iyo qodobadiisii qowrin oo ay jebiyeen ee ay dib u bilowda dagaalkii dagaalku wuxuu ka bilowday meel jowhar u jirta dhowr iyo toban kilomitr waxaana dhacay sida maqalka lagu yahay khasaarooyin oo naf iyo maal intaba leh sababtoo ah waxaa maxaa layidhahdaa ku geeriyooday dagaalkaas dad maxaa layidhahdaa tiradoodu aada u badan tahay guryo waa la gubay hanti kalena waa ku gubata meeshaas dagaalkaasina maxaa layidhahdaa aad iyo aad ayaan uga xunnahay inuu xilligan kusoo beegmo oo aad og tahay gobolku inay haystaan aafooyin kale oo masiibooyin dabiiciya iyo gaajooyin iyo cuduro haddana wixii dhici raba annagu ma baaji karno annagu aadan dagaalkaas juhdi u gelinay shacab iyo maamul iyo dowlad dhaxa intaba cabdi jinow maxaa dagaaladaasi dhaliyey dhimashadase intee ku qiyaasi karaysaa dhimashadu wallaahi dhowr iyo tobanaa la ii sheegay inta hadda la og yahay waa dhici kartaa inay ka badan tahay laakiin waxaad dareemi kartaa meel dhowr iyo toban qofood ay ku dhinteen dhibka ka dhacay dareemi dhaawac fara badanaa jira dagaalka waxa daliyana waa un maxaa layidhahdaa inta badan dadka baadiyuhu waxa ay ku diriraan waa ama dhul iyo beero ama xoolo marka waxaa la isku haystaa hadda inta aan anagu ogaalkeyna uu yahay waa dhul maxaa layidhahdaa ownershipkiisa ama lahaanshihiisa laysku haystaa waxaanan rajaynaa in caqligu taliya insha allah odayaalan hadda u dirnay maxaa layidhahdaa aan ahayn labada beelood oo meesha ku dirirtay waxaana rajaynaa bal inay qaboojin doonaan xaaladaas wararka haatan soo gaaraya waxay sheegayaan in deegaanka dagaalkaas uu ka dhacay dadka ay ka qaxeen cabsi darteed maxaa arrintaa kala socotaa maxaa layidhahdaa waa sax ma haddii dagaal dhaco in la kala dhaxayo maxaa layidhahda ibrahim wax cad waayo oo aan la qaranayn waa la kala dhaxay maatidii iyo dadkii maxaa layidhahdaa taadka daraa intii soco kartay waa socotay aan isleenahay marka hadda wax dadaala oo aad bilowdeen idinka haddii aad tihiin maamulkii gobolka iyo dowladda maadaama dagaalka aad ii sheegtay inuu socdo ma jiraan
waa bilownay meesha lagu dirirayo waa meel magaalada ka fog shabaabku uu maxaa layidhahdaa u dhow yahay waa maxaa layidhahdaa marka maamul ahaan meel weli active kuwad maray ma aha saddex biloodan ku haynay xarunta madaxtooyada ay fadhiyeenay maalin walba maxaa layidhahdaa yaa ka dhiman iyo yaa lagu daraa aan ka hadlaynay waxaan ku sheego marka dambe heshiiska kuwada qanacsan yihiin saxeexan way isu soo banaan baxeen waa isdhexgaleen waxaan filayna marka in dagaaladaasi guushoodii nabadeynta ahay la gaaray laakiin haddana ilaahay xaggiis kama ahaan haddana dadaalkeyna ma reebana saakay waxaan dirnay odayaal aad u fara badan oo aan ahayn labada beelood meesha ku diray oo hadda ku maqan annaguna dowladda dhexena waxay diyaarinaysaa maxaa la yidhahdaa ciidan gurmada oo kala dhex gala haddii ilaah yidhaahdo cabdi jinow sidaad horeba u sheegtay aafo ayaa ka taagan gobolkaasi oo fatahaadyo ay ka socdaan ilaa iyo hadda maxaa aada is leedahay gurmada oo dadkaasi loo fidin karayaa xaaladda fatahaaddu waa sideedii maxaa la yidhahdaa fatahaaddu waxay ka dhalatay webiga oo maxaa la yidhahdaa jabsaday maxaa la yidhahdaa daafaha ee sameeyey waxa loo yaqaano buq ama breakerage webigii weli ma wada xirmin waxaa ku howlan i c r c waktina ku dhumisay hanti fara badan la gelisay inay xirto meeshaas abaal aada u weynna waan u haynaa i i c r c hay-addaas hay-ad kale oo caalami ah oo weli kasoo jawaabtay baaqayn ma hayno afar biloodan hay-adaha ugu baaqayna in masiibadaasi gobolka ku hamsatay maantana waxay maraysaa meesha ugu darayd wax ilaa hadda na soo gaarsiiyey gurmadka aan u baahnayna weli ma hayno
gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe cabdi jiino oo khadka telefoonka magaalada jawhar ugu warramayey ibraahim xasan daandurey halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a